alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin salى اllah wslama wbaarak calى nabiyina mxamed wbacd acuudu billahi min الshayطaan الrajiim qaala allahu tacaala walaqad khalaqna اlinsaana wanaclamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wanaxnu aqrabu ilayhi min xabl اlwariid id yatalaqa اlmutalaqiyaani can اlyamiini wa can الshimaali qaciid ma ylfiظ min qowli ila ladayhi raqiib catiid wajaءat sakraة اlmowti bاlxaqi dalika ma kunta minhu taxiid waxaynu ku soo jex jirnay suuratu qaaf aayaddaa shan iyo tobnaad baynu insha allah in yar ku noqonaynaa qaala اllahu tacaalى afacayina miyaanu kari weynay bilkhalqi alawali abuurkii hore miyaanu ka caajisnay oo kari weynay aanu insaanka abuurnay oo waxaynu nidhi afcayinaa in la yidhaahdo tacab lagu fasiro waxaa ka sii fiican kariwaah cajis abuurkii hore miyaanu kari weynay maya ma kari waayin istifhaamka ku jiraana waxaynu nidhi waxaa weeyaan waa istifhaamun inkaariyun ibطaaliyunka la yidhaahdo weeye waa istifhaam inkaariya waa lagu diidayaa waana baaطil oo wax jira maaha inuu alle kari waayey abuurkii hore iyona saas waa og yihiinoo istifhaamka haddii uu inkaar noqdo tawbiikhi iyo ibطaali bay u kala saaraane ka ibطaaligahi waxaa weeyaan maa lam yaqac waa mudacyihi kaadibin weeyaan cajis inuu rabbi ku dhacay oo abuurkaa hore u kari waayey wax dhacay maaha haddii cidi sheegatana waa beenaalayaal weeyaan bal marka idraabka halkuu ka imanayaa wuxuu ka imanayaa lam naciya bi haada inahum muqiruun waa qirsan yihin arrintaa inaanu abuurkii hore inaanaan ka caajisin ee aanu iyaga abuurnay sidaa waa qirsan yihiin muqiruuna arrintaa waa qirsan yihiin bidaalika bal hum iska daaye markaa hum iyagu bal iska daaye oo taa hore ka kaale waa qirsan yihiine hum iyagu fii labsin labsi iyo shaki ayay kaga jiraan min khalqin abuur abuurka oo jadiidin cusub kaawun bay shaki kaga jiraa waxay leeyihiin qof dhintay oo ciidda galay sidee baa loo soo saarayaao loo soo dib loogu soo celinayaa ta muranku ka jiraa taa weeye iyo shakiga iyo labsigu kaga jiraa taana abuurkan hore ayaa loo deliishanayaayo walilaahi almathalu laclaa afaman yabda اlkhalqa yani maxay aayaddii ahayd allahu yabda اlkhalqa uma yuciiduhu wahwa ahwanu calayhi ilaahay baa marka hore abuuray marka dambena waa soo celinayaa xagga bini aadamka marka la eegana qofku wuxuu yaqaanay oo hore uu sameeyey oo dee ku celinaya iyo wax hadda uu bilow u ah dee isku mid maahae ta dambaaba fududba oo waa ta muranka saa ay ka qabaan waxay leeyihiin man yuxyi alcidaama wahiya ramiimun qul yuxyiha aladii ansha'ahaa awala mara wahuwa bikulli khalqin caliim allihii markii horeba inshaacay oo bikayri mihaal isagoon cidda kaga dayan abuuray haddana inuu mar dambe sideedii ku soo celiyo taasaa dee ka sii fudud oo taasaa marka oo rabbi uu awoodaayo u samayn doonaa weeyaan qaala allahu tacaala walaqad khalaqna alinsaana la wallaahi qad xaqiiqahe khalaqnaa waa abuurnay alinsaana insaankii waa abuurnay waxaan insaanka la yidhaahdo jinsiga oo dhanba waa abuurnayba wanaclamu wanaxnu naclamu annaga og xaalaanu ognahay baanu abuurnay maa tuwasisu bihi waxay ugu sheekaynayso nafsuhu naftiisu ugu sheekaynayso xataa iska daa waxyaabaha daahirka ahee waxa uu iskula sheegay iskula xanshaashaqayo isagu annakoo og ayaanu abuurnay macnaha xaala yani noqon doonto muqadara marka dambeeta abuurka markii la abuuray marka dambeba mar kastaba macnaha ilaahay xaggiisa xaala muqadara waxba kama ahee annagu waaba ognahay oo waxa naftiisa uu kula hadlaya annagoo og oo insaanka sidaa uga warqabno oo cilmigaygu sidaa uu ku yahay baanu abuurnay wanaxnu anaka ayaana aqrabu ilayhi waa uga dhownahay ilayhi insaanka min xabli lwariidi xowlalmariidkiisa ayaan uga dhownahay rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay insaanka waa abuurnay hadda ka murmaya maaragtay soo celinta iyo alla inuu soo celinayo waa abuurna waxaanu abuurnay wa naxnu aclamu marka ficilka mudaaracee musbatkaasi ise xaala ma xaal ma dego laakiin mubtadaha loo soo qadarayaa wa naxnu wa naxnu naclamu anagoo og ayaanu abuurnay maadaa masderiyaad ka dhigaysaa sida jalaaleynku maraya waa saas ma tuwaswisu ay ma maaragtay xadiidkii tuwaswisu ay ku maaragtay ku waswaasinaysay oo ugu sheekaynaysay bihi isaga ugu sheekaynaysay nafsuhu naftiisu oo qofkii baa laga dhigayaa qofkii inuu laba qof yahay oo isu sheekaynaya oo isla hadlaya qofku markuu isla hadlayo dee waa isagii inuu isla hadlayo un oo hebel waa isla hadlaa baa la yidhi isagii baa yani isagii baa hadlaya isagii baana kalala hadlayaana waa isaga ka hadlayaana waa isaga isagii baa laba shaksiyaa soo ma marka waxa weeyaan waxaana laga dhigi karaa mawsuula oo wanaxnu wanaxnu aclamu anagoo maa ay aladii ki tuwaswisu ay ku waswaasinaysay bihi maaga nafsuhu naftiisu ay ku waswaasinaysay anagoo og ayaanu abuurnay wanaxnu aqrabu ilayhi waa u dhownahayoo waxaan uga dhownahay min min xabli اlwariid marka jalaaleynku bilcilmi buu odhanayaa culimmada qaar saas waa yidhaahdeen oo xaggii cilmiga iyaga aynamaa kun wahuwa macakum aynamaa kuntum waata ilaahay yidhi tabaaraka wa tacaala marka xalliga xagga cilmiga ayaanu kana waa iska damiirulcadama culimmada qaarkood oo sheekhulislaam ibnu teymiya inay ka mid yihiin isagu wuxuu odhanayaa wa naxnu aqrabu waa u dhownahay oo malaa'igtay ayaa uga dhow annaguna waa ognahay wixii naftiisa ku waswaasinayso malaa'igtayduna waxay uga dhowdahay min xabli lwariidi xawlulmariidkiisa ayay uga dhowda oo xablulwariid wariidkan oo maaragtay xidid halkan maraa waxay leeyihiin markuu halkan marayo maxaanku idhaahdaa cunaha ama qoorta biyo buufta waa laba marka wariidaan baa la yahdaa oo halkan safxatal cunuq bay ayay maraan marka wadnaha tagana waa kan la yidhaahdo maaragtay waxaa la yidhaahdaa muxuu ahaa magaciisu alwatin uma qaطacnaa minhu lwatin afsoomaaligiisu muxuu ahaa kaas garka wadne kaa garka wadne la yidhaahdo weeye oo watin baa la yahdaa xagga wadnahana dhiigga ayuu maaratay dee ka dhiig ka qaada weeyaan wadnaha oo dhiigga maaragtay geynaya ee ka qaadaya marka waxa bawdada ku jirana halkan bawdada ama se dhudhunka marayana waxaa la yahda agxal baa la yahdaa marka uu maxaanku dhahdaaye dhabarka marayana meelahana waa maraaye abhar baa la yidhaahdaa ta nusuusta ku soo aroortay xataa ilaa iyo faryadaada hadduu meel buu ku leeyahay isagana wax baa la yahdaa magac kaluu isaguna leeyahy marka waa un xididkaa maarata qofka haddii la gooyo dee aan la xidhin dee naftu ka haadaysa oo dhiigga aada u weyn maraya weeyaan marka xablulwaliid marka la yidhi ma tashbiihba oo lujaynulmaa oo kale weeyaanoo wariidun kalxabli wariidun xidid oo maaragtay dhiig qaad badan oo biyo buuf ah oo kalxabli sida xadhig oo kale ah oo xadhigga macnaha waa xadhiggu waa mushabahu bihigii wariidkuna waa waa mushabihi sida marka biyaha lagu fidada lagu shabahayo la yidhahdo lujaynulmaa'i ay almaau kallujayn oo kale ah ma sidaasaa mise idaafada waa iska bayaaniyo xablun hiya alwariidu waxaanu naxnu aqrabu ilayhi waxaanu uga dhownahay xabliga xabliga lagu magacaabo macnaha amase ku bayaasan alwariid ku bayaansan oo wariidka la yidhaahdo kaasaanu uga dhownahay waxyaabaha waswaasu nafsiga ah ee naftu ay ugu sheekaynayso culummadu waa kuwa qaybiya oo xagga dambe ay inoogu iman doontaaye waswaaska keliya lama qoro oo malaa'igtu insha allah lama qorayo qofkana loo qaban maayo laakiin haddii ay gaadho hami hamiga hadday gaadho hadduu khayr yahay waa loo qorayaa haddii caziimo iyo go-aan ka gaadhana oo uu qofku maaragtay is yidhahdo arrinta fuliba oo si kale u fulin waayana shariya shar iyo khayrbaa waa loo qorayaa hadduu caziimo gaadho iyo casmi gaadho haddii laakiin ay taagsa taagan tahay maaragtay waswaas oo ay tahay waswaso ama khaadir ama haajis waxyaabaha noocaasa dareenku markuu maraaxisha marayo qofka naftiisa ku soo dhacdaa iyada looma qoraya ayay culimmadu leeyihiin oo ilaahay waa uu ka dhaafay xadaa bihi anfusuha xadiiskaas ayuu gelayaa waswasadu sideeda waxaa la yhahdaa sawdka khafigaa baa la yhahdo aadka iyo aadka u qarsoon walaqad khalaqna alinsaana insaankii waa abuurnay wanaxnu anagoo og baanu abuurnay maa tuwaswisu bihi waxa ay ugu sheekaynayso nafsuhu naftiisu ugu sheekaynayso oo isagu iskula hadlayo oo waa ognahay cilmigayga waa ogyahay annagoo og oo cilmigaygu uu og yahay oo sidaa ku yahay haddana wanaxnu aqrabu waa uga dhownahay oo malaa'igta biqurbi malaa'ikatina malaa'igtayada ayaa u dhow ilayhi xaggiisa uga dhow min xablilwariidi xowlmaridkiisa waana waa tashbiih oo waa sida la yidhahdo maaragtay waxaasi waxaas waxay su yihiin maqcadulqaafila maqcadulqaabila la yidhaahdo oo kale saas oo kale weeyaanoo labadaasiba waa jiraan in malaa'igtiina ay maaragtay ay aad iyo aad ugu dhowdahay cilmigii ilaahayna marnaba aanu ka faaruqayn qofka noocaasi markaa bixi maayo marka waa ka kule min xabli weliidi idaafadu waa bayaaniyo waxay ka dhigan tahay xablun huwa alwariidu ku bayaansan weriid inuu yahay weriid baa magaciisa la yhahdaa id wakti ayaanu uga dhownahay yatalaqaa ay la kulmayaan ama ay qabanayaan almutalaqiyaani labadii qabanayay ee malaa'igta ahaa ee jamiica maa yasturu can اlinsaani insaanka waxa ka soo baxa dhammaantii ay la kulmayaan oo ay qabanayaan oo ay qorayaan oo sugayaan oo cidda aad ku tacallujiso halka hore amase aadba u soo qadarato maaragtay mafcuul usoo qadarato ficil aad usoo qadarato cafwan oo aad tidhaahdo wadkur waaad xusuus waxaad xustaa id wakti yatalaqaa ay la kulmayaan oo qabanayaan almutalaqiyaani labadii la kulmaayey oo malaa'igta ahaa labadii malagee loo wakiishay insaanka ayaa waxay la kulmayaan oo qabanayaan jamiica maa yasturu can اlinsaani insaanka wixii ka soo baxay oo dhan can ilyamiini xagga midigta waxaa ka ahaaday qaciidun mid fadhiya oo la fadhiya ayaa ahaaday wa can ishimaali xagga bidixdana qaciidun mid ka fadhiya ayaa ahaaday can ilyamiini xagga midigta qaciidun marka qaciid baa jira oo oo waa isga marka markay saasoo kale isugu yimaadaan labada mid baa la gooyaa marka qaciid baa go-an oo hore oo maaragtay can ilyamiini xagga midigta waxaa ka fadhiya qaciidun mid fadhiya oo muqaacida oo la fadhiya ayaa xagga midigta ka socda insaanka wa can ishimaali xagga bidixdana qaciidun ay muqaacidun mid fadhiya ayaa ka socda maa yalfidu kuma dhawaaqo amase ma soo tuuro insaankii ma soo tuuro oo afkiisa kama soo gano min qowlin hadal ma soo gano oo hadal afkiisa kama soo boodo ilaa uu soo gano ladeehi agtiisa waxaa ku sugnaaday hadalkaa raqiibun mid ilaalinaya oo xifdiyaya mid xifdiyaya raqiibkaasoo xaadirun haddana goobjoogaho aan marnaba maqnayn mid ilaalinaya oo kontaroolaya ayaa ku sugan oo hadalkaa u qaybsan soo booday afkiisa ka soo booday aayadahan waxay sheegayaan in maaragtay malaa'ig ay la socoto insaankii oo weliba laba malag yihiin labadaa malagna wixii insaanka ka soo baxay ay qorayaan oo tandaba way sii caddaynaysaa maa yalfidu maadi waa naafiyo weeye mintina waa xarfu jar maaragtay oo zaa'idatu litawkiid ah qowlkiina waa mafcuulkii marka haddana nas bay ku tahay oo anakira fii siyaaqi nafyi waata waxa wey naska faa'iidaysa cumuum bay ku tahay wax alla wixii afkiisa ka soo booda oo lafada haddaad tidhaahdo waxa waa tufay weeyaan waa hadalka maaragtay la tuuro maa yurmaa waxa la tuuro oo min fiihi afkiisa laga soo tuuro waxaa jira maaragtay oo agtaysa ku sugan raqiibun mid maaragtay kormeero ah raqiib oo xaafid ah oo haddana catiidun oo xaadir ahoo aan marnaba aan maaragtay maqnaanayn waa arrin la yaab leh bini aadamku markaa waa inay u fiirsadaan waxa ay hadalka ay leeyihiin waa inay u fiirsadaan waa inay u fiirsadaan marka culimmadu waxay leeyihiin ma waxaa laga ay qorayaan oo raqiib catiidkan ay qorayaan xasanaadka iyo sayi-aadka xasanaadkiisa iyo sayi-aadkiisa un ee uu ku hadlo mise waxay qorayaan xataa hadalka iska laqwiga ah ee aan laa xasana walaa sayi-a midna aan ahayn ee laqwiga la yahdo labadaba waa leeyihiin culimmadu laakiin waxaa loo badan yahay xasanaadka iyo sayi-aadka iyo laqwiga intaba la qorayo sida cumuumku aayaddu sheegayso maa yalfidu min qowlin laakiin ilaahay tabaaraka wa tacaala wixii laqwiga ahaa uu marka dambe iska tirtirayo o iska baabiinayo yamxu maa yashaau wa yuhbit wa cindahu umu lkitaab marka waxyaabaha la maxwinaya la tirtirayo waxyaabaha laqwiga ah ka mid ah laakiin hadha qofka waxaa lagu xisaabin doona waxaa weeye sayi-aadkiisa iyo xasanaadkiisa iyo weliba nicam marka saddexdaasay dadkan xis ay noqotaa baa la yidhi xisaabtoodu yuxaasabu cala sayi-aati wa cala alxasanaati wa cala nicam nicmooyinkii ilaahay siiyana ilaahay waa ku xisaabinayaayoo ilaahay waa ka yidhi latus'alunna yowmaidin can innaciim nicmooyinkii faraha badnaa ilaahay idin galay ilaahay tabaaraka wa tacaala waa idin weydiin doonaa waa idinku xisaabinaya laakiin wixii laqwiga ahaa lagu xisaabin maayo oo waa laga tuuraya saas daraaddeed waxaa habboon qofka bini aadamka ahi inaanu afka sidaynu inagu iska naahno afkeenna uu iska fasaxan yahay inaynaan aqoon inaynaan sidaa ahaane aynu kontaroollo oo raqiibkan catiidka ah mid walag malag waliba waa raqiib waana catiide inaan maaragtay maskaxdeena hadi jeer aynu ku soo dhaco isku tarbiyeyno muraaqib iminka haddaad arda tahay oo imtixaan lagu dhiibo oo kursi keligaa lagu fadhiisiiyo oo imtixaankana dee markaad ka soo baxdo ama shaqaa lagu siinaya ama meel kale weyn baad usii baasaysaa ama waa wax weyn dabeedna halkaasa waxaa dabeedna ku dul taagan macallin aanad garanayno khatar ah oo meel laga keenay oo laaluushka qaadan oo imtixaan ah kaasaa sidaa ku eegaya adigaa lagugu qaybiyey keligaa haddaad sidaa tidhaahdo uu ku arkayaa haddaad sidaan tidhaahdo lagama qashi karo lagama qashi karo ka waran markaa sidaad yeelaysa warqadda haddaad jeesatana waaba lagaa jeexjeexayaa markaa ma nuuxsanaysaa mise waxa weeyaan waad soo taagnaanaysaayo dee waad isilaalinaysaa waad isilaalinaysa sidaa daraaddeed ninka imtixaanka ilaaliya maxay yidhahdaan qolada carabiga maxay yidhahdaan ma taqaanin muraaqib muraaqib kelmad kelmadii waana kuilaalinaya hadday kaa soo baxdo waa ku kaa marka waxa weeye kelmad keliya oo kaa soo baxday oo xun ayaa ilaahay kugu cadaabi karaa oo cadaab kuu sababi karta iyo shaqaawo maaragtay abadiya ya ama adduunyada xataa leefta dhib weyn kuu geysan karta waa xikamka la soo guuriyey waxaa ka mid ahaa ixdar an taquula fatubtala ixdar an taquula fatubtala ina albalaa'a muwakalun bilmantiqi iska jir in waxaa weeyaan inaad kelmad tidhaahdo oo waxa weeyaan bishma hadal ka yimi baa ibliis lagu dawlgaay markaa inuu maaragtay aad hadal tidhaahdo dabadeedna lagu imtixaano oo ina albalaa'a beladu beladu sideedaba waxaa loo wakiishay maxay inaad hadasho marka weligaa haddaad sukuudka iska laasimto oo man kaana yumni biاllahi walyowmi alaakhiri falyasmut falyaqul khayran aw liyasmut aad sidaa iskaga dhaqanto waxa weeyaan waad nabadgelaysaa waxa weeye kelmaddani laakiin sida rasaasta hadday afkaaga uga soo boodo idaa adlaqta lisaanaka ka dalqa weeyaan min fuuhati bunduq albunduqiya qoriga xabadda ka booda maarata haddaad xabadda halkaa ku tuurto haddaad doodo qof bay nafta ka goynaysa marka waxa weeyaan laakiin kelmaddaas intay ammaanada ay tahay afku int hadalku intuu afkaa ku jiro uurkaa ku jiro ammaano yahay halkaas waxa weeyaan waa in aad iyo aad looga dadaalaa arrimaha maa yalfidu ma dhawaaqo ma soo tuuro qofkii insaanka ahaa insaankii un bay noqonaysaaye min qowlin ay qowlan hadal ma soo tuuro hadal afkiisa kama soo gano ilaa haddii uu soo gano ladeehi agtiisa ayay ku sugan tahay hadalka agtiisa waxaa ku sugan ama isaga agtiisa waxaa ku sugan raqiibun ay muraaqibun xaafidun mid ilaalinaya oo oo control control baa lagu hayaa catiidun oo haddana xaadiraho goobjoog ah berigaanu yaryarayn waxaan isodhan jirn waxaan odhan jir raqiib iyo catiid baa la kala hayaa labada malag oo kuna raqiib bala kuna catiid dee sidaasna sax maaha oo raqiib waa iska nakire magac maahae mid walibana waa raqiib mid walibana waa catiid kii xasanaadka qorayey iyo kii sayi-aadka qorayey intuba mid waliba waa catiid mid waliba waa raqiib wa jaaءat sakrat اlmowti wa jaaءat waxaa timi sakrat اlmowti sakaraatulmowtkii ayaa yimi bilxaqi bilamri اlxaqi arrin xaqa ayuu la yimi arrin dhaba ayuu la yimi daalika kaasi kaa isagaa oo maaragtay xaqaas oo uu la yimi ama sakaraatulmowtkaasi maa ay alladii kii weyi kunta aad ahayd taxiidu mid ka weexdaa mid ka leexdaa minhu xaggiisa ka leexda mid ka cararo oo xaggiisa ka baydhaa kii aad ahayd weeyi wajaa-ad waxaa timi sakratulmowti mowdka sakraddiisii baa timi sakradu waa waxaan sakraanka la yidhahdee qofka daboola khamra ina lilmowti sakaraat waatii nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa adeegiisa iyo daboolkiisa iyo maaragtay sakratulmowt baa timi bilxaqi xaq bay la timi macnaha arrimahii aakhiro oo uu arkaayo ayuu maaragtay bilamri lxaqi arrin xaqa ayay la timi oo xaqaa'iqii baa u faydmi doonaa mar alla markuu sakaraatkelmeydka qofku galo ayuu xaqaa'iqii waa arki doonaa daalika kaasi xaqaa'iqaasi oo maaragtay mowdka uu la yimi ama mowdka laftiisu maa kunta kii aad ahayd weeyaan insaanow taxiidu mid ka leexleexda minhu xaggiisa ka lexleexda oo qof walba mowdkii waa uu la kulmayaa waana ka cararaynaa waana waana ku sii soconaa bal amarka ilaahay qul ina almowta aladii tafiruuna minhu fainahu mulaaqiiku qul waxaad tidhaahdaa ina almowta aladii geerida tafiruuna minhu aa ka cararaysaan geeridii waa ka cararaysaa way ku daba joogtaa waxaad adigu le ka carar halkana waa ka soo dhowodee ka leexo fainahu mulaaqiikum xagga horuu kaala kulmaya talaaqigu waa xaggee ma aha xagga dambe agga hor agga hor ka horeeyaaba bal waxaad ka cararayso kaana horreeya ka hor tacbiirkaas ma u fiirsatin fainahum mulaaqiikum waa idinla kulmi doonaa haddii aad agga ka carartana waa ku soo dabagelaya isagna waa ku qabanaya marka waa wax saasahoo iskaga maaragtay kaa aanad ku qasban tahay weeyaan wa jaaad way timi sakrat lmowti mowdka sakaraadkiisii iyo dhibtiisii ayaa timi bilxaqi bilamri lxaqi arrin xaqa bay la timi oo markaasaa insaanka xaqu u caddaan doonaa daalika kaasina xaqa uu la yimi amaama mowdka laftiisuba maa kunta kii aad ahayd weeye taxiidu mid ka baydha oo ka carara minhu xaggiisa mowdka xaggiisa ama maaga xaggiisa wa nufika waa la afuufay fi suuri suurkiina waa la afuufay daalika kaasi macnaha maalintaasi suurka la afuufay yowm اlwaciidi maalintii yowmulciida laysugu hanjabay ama laysugu godiyey weeye wajaaad way timi kullu nafsi naf waliba way timi macahaa xaal maceeda saa'iqun mid kaxaynaya uu maaragtay la socdo wa shahiidun iyo midku markhaati kacaya laqad kunta waxaad ahayd oo ku sugnayd fii khaflatin khaflad iyo mooganaan ayaad kaga sugnayd min haadaa arrintaas arrintaa hadda kuu daahirtay kaflad bay kaad kaga sugnayd insaanow fakashafnaa waa faydnay canka xaggaaga qidaaka daboolkii waa kaa faydnay iyo kafladdii waa kaa faydnayoo fa basaruka araggaagu alyowma maanta xadiidun bir wey arag bir ah weeye mid aad iyo aad wax u arkaysa ayaa tahayoo aad iyo aad u indho fiiqan ayaa tahay marka waa nufika fi suuri yani wajaad sakratu lmowti iyo waa nufika waynu isku cadfan yihiin in kastaaba ha udhaxaysee eh in kastaaba ha udhaxaysee eh labadiiba laba xaqiiqo oo dhacaya weye saasaa labadiiba ficil maadi maaragtay looga cabira waa nufika waa la afuufa fi suuri marka nafkataan baa jira oo waa laba nafke eh nafkadan dambe waa ti bacsiga ee layse soo saarayey daalika kaasi yowmu nafki daalika ishaarad waxay ku dhacaysaa yowmu nafki oo waayahay lama soo sheegini waxaa laga fahmayaa nufika nufika laga fahmaya waayo ficilka maadi ama ficilku muxuu sheegaa masteriyo masteriyo iyo zemen soo ma maa dala calaa xadaثin ya wa zemeni soo ma marka xadakii nafkiga ama ahaane zemankii ugu dhacayay ilaa xadaث walba zemen buu dhacaaye waa zemankii u dhacayey weeye wa nufika waa la afuufay fi suuri suurkii baa la afuufay israafiil baa afuufay soo maha berigii hore oo nebiga alay sl soo saarena ayuuba maaragtay afka geliyey oo iminka geeskan waxaan geeskan afuufi doono ee la wada maqli doono ee marna lagu soo baxayo marna lagu dhimanayo waxa weeyaan afkuuba beer hore geliyo afku ku hayaa iminka waa la afuufay israafiil baa la yidhi waa afuufaya allahuma rabbi jibraa'iila wamikaa'iila waisraafiila faadira samaawaati waalardi calaa cilmi alqeymi washahaadati anta taxkumu bayna cibaadika marka halkaasuu ku soo arooray israafiil iyo nusuus kale axaadiis buu ku soo arooray waa nufika waa la afuufay fi suuri suurkii waa la afuufay macnaha bacii baa loo afuufay daalika maalintaa maalinta aynu nufiqo ka fahamnay ee suurka la afuufay yowmu اlwaciidi maalintii laysku hanjabay weeye ee qofka kufaarta loogu ballan qaaday cadaabta inay geli doonaan weeyaan wajaad waxaa yimi maalintaa dhexdeeda waxaa yimi kullu nafsin naf dhammaanteed baa timi oo maxsharkiibay timi macahaa iyadoo maceeda uu ku sugan yahay saa'iqun mid kaxaynaya oo saaqa haddii la yidhaahdo xagga dambe uu ka kaxeeyey weeyaan qaada haddii la yidhahdona xagga hore uu ka hogaamiyey weeyaan marka haddaad awr wadato awrka haddaad dabada ka marto oo aad u ludato oo kaxaynaysana dee saaqal baciira baa la odhanaya haddaad hogaanka ku wadato agga adigu isagu kaa dambeeyana qaada baa la odhanaya marka kan wuu kaxaynaya xagga dambe ka socdaa macaha maceeda waxaa ahaaday saaqinu mid xagga dambe ka kaxaynayo malag maaragtay kaxaynaya oo xagga maxsharka u wadaa ayaa la socda naf walba wa shahiidun iyo midku markhaati oo camalkeedii camalkiisii maaragtay ugu markhaati kacayo malag kale ah amase waxa weeyaan waaba gacmihiisa iyo lugihiisa iyo haraggiisa iyo wixii ku markhaati kacayey weeyaan marka kaasaa wada waxaa lagu odhan doonaa laqad kunta waad ahayd adduunyadii markaad joogtay fii kaflatin kaflad mid ku sugan min haadaa arrintan hadda aad aragto ee kugu dhacday maanta fakashafnaa waa faydnay canka xaggaaga khidaaka daboolkii baanu kaa qaadnay kafladdii baanu kaa qaadnay markaa waa kan oo kitaabkii baa maaragtay maalin ka hadlayaa fa basaruka araggaaga alyowma maanta xadiidun mid aad iyo aad u af badan weeyo xaadahoo wax walba adduunyadaad inkirtay aad ku arki doonto qaala allahu tacaala wa qaala qariinuhu waa la keenay iyadoo la wado xagga dambe laga wado iyo xagga horeba markhaatina uu la socdo ayaa la keenay insaankii wa qaala waxa uu yihi qariinuhu kii la socday haddaba waxaa tilaaleynku maray almalaku almuwakalu bihi buu maray waana sidaas in sha allah haadaa kan maa ee aladii ke weeye ladaya catiid haadaa kani maa ey aladii kii habata ladaya agtayda ku sugnaaday catiidun xaadir midowiy haadaada aynu khabar uga dhigno haadaa kaasi ka bedel waxaa tahay hadaa aladii kii ladaya agtayda ku sugnaaday catiidun xaadir weeye kii aan hayey ee aan maaragtay ee aan maaragtay ka soo qoray ee aan maxaanhay soo diyaariyey camalkiisii khayr iyo shar waa kan oo agtayda ayuu ku sugan yahay waa kan haadaa kan ma ay aladii kii sabata ladaya agtayda sugnaaday catiidun ay xaadirun ama haadaa kani maa kii weeyi ladaya catiidun xaadira ladaya agtayda xaadira marka waxaa lagu odhan doonaa alqiyaa ku tuura ku tuura ama adigu ku tuurba fii jahannamo jahannamo ku tuur waxaad ku tuurtaa kulla kafaarin gaalnimo badane dhammaantii caniidin oo madax adag oo xaqa diida alqiyaa ku tuur fii jahannama jahannamo ku tuur marka alqiyaa musanahaas alqi alqiyaa alqu waata sidaa ay tasriifkiisu ahaa marka alqiyaa hadda musana ayay xaggii sidii u badnayd carabtu u badnayd ay tahay alqiyaa markama waxaa lagula hadlayaa laba oo mukhaaabka damiirka maarata damir rafcaah ee mukhaadabka ahi ma waxa weeyaan laba labaa la sheegayaa mise waxa weeyaan qof keliya ayaa la sheegayaa laba ciraa laba u macnaa ugu fiicanoo sida jalaalayinku ku leeyahay alqi alqi oo la soo celiyay inay tahay macnaheedu ku tuura ku tuur ku tuur ku tuur sidaa mubarid baa igu leey abulxasan almubarid baa sidaa yidhi ba igu leeyahay khaliil iyo akfash iyo culamaa kale nuxaad ahina waxay leeyihiin maya sidiisaasay ku tahay qof qura lagula hadlaya malag qura lagula hadlaya qariin qura lagula hadlaya saaska oo keliya ayaa qariin qura lagula hadlaya waxay noqonaysaa alqiyaa ku tuur macnaa an tukhaadib alwaaxida bilafdi اlithnayni ayaa jirta oo la yidhaahdo alqiyaa ku tuur qariinkii ou ku tuurbaa fii jahannamo jahannamo ama ku tuur jahannamo ku tuur kulla kafaarin gaalnimo badane dhammaantii ku tuur caniidin oo mucaanida oo marmar waa jirtaa in lagula hadlo qof qura musane laga dhigo calaa suurati musana loo hadlo sidaa uu yidhi ibnulqays qifa nabki kii xajaaj la odhan jiray ibnu yuusuf baa la yidhi isaga oo nin dilaya ayuu wuxuu yidhi oo kii seefta u hayey la hadlay buu ihi idribaa cunuqahu idribaa garaac cunuqahu qoorta ka jar marka waana qof qura oo la hadlaya idrib muusan odhan wuxuu yidhi idriba oo luqatu bacd alcarab bay ahayd baa la leeyahay in in maaragtay mufradka sidii musanaha loogu nidi loo loo loo loo amro sidii musanaha loo waxaa kaloo la yidhi maya alqiyan bay ahaydoo alqiyan oo nuunu tawkiid baa la geliyey binuunu tawkiid alkhafiifa sidaana waxaa akhriyey qirashaada xasanulbisri baa akhriyey ilaa tintaab waa laga fiican yahay craabta noocaasa waa laga fiican yahayo waxaa weeyaan inu tawkiidku xaalat rafca maxaa leeya xaalat lwasli xaalat lwasli oo aan waqfi ahayn looma bedelo alif looma bedelo alif looma bedelo alqiyaa ku tuur fii jahannamo jahannamo waxaad ku tuurtaa kulla kafaarin gaalnimo badane dhammaantii caniidin ay mucaanidin oo mucaarid ahoo xaqa ka hor yimaada oo dood kala hor yimaada ka muranka badan ee ku dooda baadilka kaa dhammaantiid naar ku tuura kaasi oo mannaacin diidid badan lilkhayri khayrkana manciya oo wax khayra aan bixinaynin sida zekada oo kale ayuu u miaaliyey jalaaludiin almaxali kaasoo muctadin xadgudub badanoo daalima kaasoo muriibin shaki badan marka mannaacna waa yahayoo khayrkii buu manciyaya khayrki waa ka mid waxyaabaha zekada la manciyo laakiin waajibaadka kaleba waa waa la mid oo waajibkii hadduu qofku manuuc yahay oo waajibka manciyo dee waa manaacun lilkhayr waxyaabaha markaa inaad masruufta ay kugu waajib tahay ayaa jirta sida qaraabadaadii sidii wixii maaragtay aad mulkiga u lahayd adigoo aad lahayd sidii xaaskii aad nikaaxa ku keensatay oo masruufka masruufkii haddaad xataa diiddo waad soo gelaysa xoolihii aad iibsatay haddaad gaajo ku layso oo ay maaragtay gaajo iscunaan kan baad soo gelaysaa manaaci lilkhayr baad soo gelaysa waxaad arkaysaa meelaha qaarkood marka dadka mamushtarigaa xoolihii markay ku soo xereeyaan meel xoosh ah xamar bay ka dhacday yani la soo celiyey o iscuntay gaajo iyadu saa isu wada cuntay beri afgooyi idaacadda baa ka maqlaysa halka lafteeda xooshashka carabta xooluu marmar bay iscunaan wuxuu isdiidaya qarashkaa u gelinayaa buu diidaya mogta waxaana isagaa mulkiyey oo leh oo masruufka waxaa la idhaahdaa saddex sababood baa keena waa kuwa fuqahadu yidhaahda waxaa keena mulki inaad waxaan adigu leedahay addoonkaagii iyo xoolahaagii iyo qaraabo inaa wada tihiin aabbaha iyo hooyada iyo walaalaha iyo qaraaba inay keento bisabab alqaraaba amase bisabab nikaax xaaskaagii oo aad guriga keensatay dee masruuf bay kugu leedahay markaa haddaad gaajo ku disho ama aad dee wax yar suquuqla aadoo heli kara iyo dee siiso ama idinkoo xalay guriga busaarad kaga soo kacay adigu markaad suuqa gasho waslad cunto ilaa mid halka kaa siiyo iyadii inaad gaajo ay ay gurigii la fadhido dee waxaa tahay manaacin lilkhayrka waad soo gelaysa oo kuwa culammadu yidhaahdo yacni haddii ninka reerka xaaskiisa haddii habeenkii ay guriga u wada hoydaan iyagoon waxba haysano dee ninku subaxdii kallaho haddii xoogaa yar la siiyo oo isagu suuqa la fadhiisto yani xaqii lagu lahaa mana gudan waa inuu iyadii ku celiya iyadaa u horaysa hataa hooyadaa way ka horaysa waayo waa xuquuq mutaratiba cala alcaqdi weeyaan almuhim khayrka la mancinaya waa fara badan yahaye waxa weeyaan manaacin lilkhayri khayrka manciya oo aan xuquuqda lagu lahaa aan gudan weeyaan muctadin oo daalima muriibin oo shaki badan oo diinta ka shakiya qaala allahu tacaala aladii kii jacala yeelay maca allaahi alle maciisa ilaahan ilaah yeelay macbuud ou caabudo macbuudkaas oo aakhara kale faalqiyaahu ku tuura fi lcadaabi cadaabtii ku tuura cadaabtii ashadiida ee darnayd tii horan buu fasiraysaa oo waxa uu leeyahay waa kan sheekheennu u odhanayaa alladiidan uu iska mubtadaysanaya ciraabtaasaana kuugu sahlan iska mubtadayso waxaana waxa weeyaan fa'da loo geliyey faalqiyaahuna waa waa khabarkii waxaa loo geliyena waxa weeyaan in waxa weeyaan uu yahay munazalun mansilata alcumuum mansilata shardi aan ku dhahdo ismigaa mawsuul ee cumuumka keenayaa in sidii shardiga loola macaamilo waa carabi saxa oo jir naxw ciraab saxa weeye oo jirta weeyaan isagu wuxuu leeyahay dumina macna shardi dumina macna shardi shardi baa la dhansiiyey laakiin taas ma ma garanayo taas waa laga fiican yahay alladii kii jacala yeelay maca allaahi alle maciisa yeelay ilaahan macbuud macbuudkaasoo aakhara kale faalqiyaahu ku tuura oo ku tuur fi lcadaabi cadaabka ku tuur cadaabkii ashadiid ee darna qaala waxa uu yidhi qariinuhu kii ku lamaanaa ee shaydaanka ahaa wuxuu yidhi rabbanaa rabbigayow yaa rabbanaa maa adqaytuhum maan luminin maan baadiyeynin walaakin hase yeeshe kaana wuxuu ahaa kan maaragtay insaan ka lumay wuxuu ahaa fii dalaalin dalaal mid ku sugan dalaalkaasoo baciidin sii fog qaala qariinuhu waa shaydaanka tafaasiir dhowraa lagu fasiree kaasaa ugu fiican in la yahdo waa shaydaankii rabbanaa rabbigayow ma adqaytu markaa maawi istinaaf baayo waxa weeyaan markii shaydaankiibaa ayaa ayaa ayuu wuxuu yidhi insaankii rabbi innahu adqaanii rabbigo waa ilumiyey markaasaa rabbi yidhi ma shaydaankii yidhi maa adqaytuhu maan lumin laakiin isagaa iska lunsanaa oo suuraturacd waa tii ay ku soo aayaddu ay ahayd ina allaha wacadakum wacda alxaqi wa wacadtukum fa akhlaftukum wuu kaga baxayaa ma og tahay ilaahay wuxuu idiin ballan qaaday ballanta xaq ah aniguna mid baan idiin ballan qaaday fa akhlaftukum waan ka baxay ya ma ibraahim bay ahayd jasaak alla khayr waa iska odayaasha waxooda waa iska mushawash marka waa waa sax wey jasaak alla khayr marka in allaha wacadakum wacda alxaqi ilaahay ballantii ballantii xaq ahayd buu idiin qaaday aniguna waa idiin ballan qaaday fa akhlaftukum marka wuu ka bixi doonaayo anigu ballantii waan ka baxay waan ka baxay oo hadda wuxuu taagan yahay anuma baadiyeynba waa uun idiin yeedhayo yacni waa dee fastajabtum falaa taluuminuu walumuu anfusakum waxa weeyaan waa uun maaragtay idiin yeedho wa iska kay raacdeene idinkii iska kin iska kin way raacdeenune hadda idinku naftiina un canaantao meesha canaanimantaala wey aniga hay canaananin qaala qariinuhu waxa uu yidhi kii muqaarinka ahaa ee ku lamaanay shaydaankii wuxuu yidhi rabbanaa yaa rabbanaa rabbiganow ma adqaytuhu maan baadiyeynin hadduu yidhi isagay baadiyeeyey anigu ma baadiyeynin walaakin kaana waxa u ahaa fii dalaalin dalaal buu ku sugnaa dalaalkaasoo baciid waxaa kaloo la yidhi waxa weeyaan waa malagii wax ka soo qorayey ayaa wuxuu taagan yahay rabbanaa maa adqaytu oo malaggu isagu malag buuba ahaaye maxaa keenay inuu yidhaah rabbinaa maa adqaytu dhibaatada meesha taagan markuu arkay iyo hawlka meesha ka jiraa ayuuba lafihiisa u baqay waxaa la yidhi dhibaatada waxaa ugu daran to qofka aan waxba ku lahayn dembiga ku lahayn uu ka boqo sida wax loo qabqabanayo wax loo laynayo wax loo jiro inuu qofka bilaa dembiga haaba boqoysa war ma lagugu dara adigana dhibaato taasaa ugu daran baa le marka malagii ayaaba yaaba yaabayoo waxa weeyaan wuxuu leeyahay rabbanaa ma adaytuhu rabbi ow maan qoojin anigu maan luminin walaakin kaana waxa u ahaaday isagu fii dalaalin baadi buu ku sugnaaday baadidaasoo baciidin fog qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi laa takhtasimu ladaya laa takhtasimu ha murmina ladaya agtayda ha ku murmina murankaas waxba idin tari maayo walxaal qad qadamtu ilaykum aan idiin hormariyey bilwaciidi waciid aan idiin hormariyey anoo adduunyadii idinku hormariyey waciid iyo goodi iyo hanjabaad in maaragtay cadaabkaygu uu gaalada ku dhici doono iyo mujrimiintaba waxaan leeyahay mudnimiintaba wixii aanu dhaafo mooyaane mudnimiinta xataa muslimiinta cusaadda muslimiinta in la cadaabi doono iyo waxa weeyaan wixii gaalo ah wacdigaasina lama guub yeelayo oo wacdiga ilaahay uu ballan u qaaday gaalada inuu cadaabo miduu alle ka baaqanayo ma aha cusaadda muuminiinta waa ka baaqanayaa oo iyadu aayad baa dee sheegaysa waxa weeyaan in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru maa duuna dalik ilaahay maaragtay dembiga ma dhaafo gaalnimada lakiin wixii ka dambeeya wixii kale oo maaragtay macaasi ah wuu dhaafaa markuu cidduu doon u dhaafaa laakiin gaalada waciidku waa ku fulayaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yihi laa takhtasimu had murmina oo hadoodina ladaya agtayda ha ku doodina waxba idin tari maayo walxaal qad qadamtu ilaykum aan baa maaragtay idiin hormariyey adduunyadii markaad joogteen bilwaciidi waciidka aan idiin hormariyey maa yubadelu la bedeli maayo alqowlu hadalka la bedeli maayo ladaya agtayda hadalkii hore e iga yimi lama doorinayo wamaa ana aniguna ma ihi bidallaamin mid dulmi u saaxiibka ah lilcabiidi addoommada aan dulmiyo ma ihi cidna maaragtay dulmi dulmi maaragtay dulmi maayo oo dulmi uma saaxiib yihiin maa yubadelu la bedeli maayo alqowl qowl la bedeli maayo ladaya agtayda arrintaa ku saabsan oo waciidkii sidiisi buu u fulayaa wamaa ana aniguna mayhi bidallaamin mid dilmi u saaxiibka ah oo ilaahay baa dee dulmiba ilaahay uma saaxiib ahoo nisbe weeyaan waa ta la yidhi oo mid dulmi badan la odhan maayo laakiin asl ilaa ficli bay noqonaysaa in lagu sugo alle oo la yhahdo dulmi waa yar leeyahy lagama dulmi badnee waxaa weeye dulmiba uma saaxiib aha alle oo dulmiba kama dhaco wamaa ana aniguna ma yihi bidallaamin mid dulmiyo lilcabidi addoommada ma dulmiyo oo cadaabi maayo dembilaan ilaa ilahay wuxu laa dulma alyowma maanta lays dulmi maayo wallahu subxaanahu wa tacaala aclam